الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waxaynu ku dhex jirnay axkaamta zakada waxa uu ka hadlayay mualifku xoolaka xoolaha ay sakada ku waajibtay noocyada kala duwan iyo inta ay ku sako gooyaan darsigeena caw wuxuu ka bilaabmayaa su-aasha sideeyo soddonaad maayo waa maxay masaarifu zakaa zakada meelaha lagu bixinayaa iyo cidda la siinaya waayo jawaabtu waxa weeye cidda sakada la siinayaa waa cidda ilaahay subxaana wa tacaala uu ku xusay aayadda qur-aanka ee ka mida suuratu tawba qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi inama asadaqaatu sakooyinkii waxay u sugnaadeen lilfuqaraa'i fuqarada oo la siinayo walmasaakiini masaakiinta iyo walcaamiliina kuwa ka shaqaynaya calayhaa zakada iyo walmualafati quluubuhum kuwii quluubtooda lasoo dumayo lasoo dhoweynayo wafi riqaabi baa lagu bixinaya fii faki riqaab addoomihii xoreyntooda iyo alghaarimiina kuwa gashiyeysan oo deyneysan baa la siinaya wa fii sabiili illaahi baa lagu bixinaya waa jihaadkii wabni sabiili baa la siinayaa oo qofkii musaafirka ahaa ee munqaica ahaa socdaalkii saahibu ka goday fariyatan xaalo ay tahay sakadu faral iyo sidaa in loo qaybiyo iyadoo faral faralkaasi waa min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaado ilaahay uu soo xukumay wallaahu ilaahay caliim shay walba midog weeye xakiimu shay walbana meesha ku habboon mid dhigo weeye hadday tahay abuur iyo haddii ay tahay xukun sharcigaba sideedda qole aayaddaasi lagu sheegay baa la siinayaa sakada waa sakadii xoolaha waxa ugu horeeya fuqarada faqiirku waman laa yamliku shay-an aw yamliku shay-an laa yaqacu mawqican min kifaayatihi waa kaan waxbaba hayn ama wuxuu hayaa waxaan meel kaga dhacahayn inta ku filan ee baahidiisa dabooleysa waxooga haddaanu haynin waa faqiir haddii wuxuu hayo laakiin waxaasi aanay baahidiisa meel laba kaga dhacahaynna waa faqiir oo tusaale ahaan toban buu u baahan yahe baahidiisa asaasigaa dabooli karta tobankaa nuskeeda wax ka yar hadduu hayo shan in ka yar hadduu hayo afar buu hayaa saddex buu hayaa labuu hayaa tobankiibuu mid ka hayaa waa faqiir baa la idhaa kaa miskiinku waa ka yara xaal wanaagsan yahay oo waa dhaamaa waa man yamliku shay-an yaqacu mawqican min kifaayatihi walaakin laysa fiihi tamaamu kifaayatihi waa mid haya wax baahidiisii asaasigahayd meel kaga dhacayo wax ka daboolaya laakiin baahidiisii ma wada daboolayo oo tusaale ahaan toban buu u baahan yahay oo wuxuu hayaa shan ama lix ama toddoba miskiin baa la idhaahdaa laysa almiskiin aladi aladi taruduhu tamratu watamrataan maaha buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam miskiinka xabadda timirta iyo labada iyo ay quusinayaan ay qancinayaan dee isba waxaa laga yaabaa intaa yar inuu hayo laakiin waa mid yanaa intaa wax ka badan u baahan weeye ilaahna qur-aanka wuxuu ku sheegay dad doon dhan lahaa ay ku shaqaystaanoo dadka ay nool ka qaadaan haddana masaakiin buu ilaahay ku tilmaamay ama safiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr doonta waxaa iska lahaa dad masaakiin ahoo badda kaga shaqaysta marka haddii qofku uu leeyahay gaari ama doon uu leeyahay lama odhanayo mar hadduu gaari leeyahay ama doon uu leeyahay ama guriba uu leeyahay ama uu shaqaystana sekada xukuma laha lama odhanayo ee waxaa la eegaya waxaan soo galaa baahidiisa iyo asaasiga ahayd muxuu ka daboolaa haddii baahidiisa asaasiga ahayd mar aanay wada daboolnayn mar haddaanay wada daboolnayn waa sekadu waa ku baxaysaa ama waa miskiin ama waaba kasii liitaay waa faqiir alcaamiluuna calayhana waxaa looga jeedaa waa qolada saddexaade oo dadka sekada ka shaqeeya waxaa soo gelaya kii soo ururinayey iyo kii xisaabinayey ee qorayey iyo kii waxa weeyaan khasnada hayey iyo kii xoolaha noola sekada raacayey kulluhum macduuduuna min alcaamiliina calayha dhammaantoodba waxaay ku tirsan yihiin dadka sekada ka shaqaynaya marka iyagu mushqaayad bay qaadanayaan oo shaqadooda wax ku qaadanayaan inta sekada laga siinayaana waa inta shaqada ay qabteen oo kale laga qaato mushqaayadaha looga qaato looga looga badin maayo loogana yarayn maayo yaakuduuna bicamalihim ama fuqara noqdaan ama masaakiin ha noqdaan ama yaanu noqon waa shaqaystan iyagoo shaqa ay qabteen bay ku qaadanayaan faqiirka iyo miskiinkana waxaa la siinayaa wax kifaayadooda ay ku jirta bimacnaa ku filan oo baahida asaasigaa daboola waxaanu cilmidan sanad wax ku filan baa la siinayaa inta u badan in la siin karaa waa sanad wax ku filan waayo dee sanadku markuu dhammaado haddana waxaa imanaya waktigii sekada oo haddii weli baahidiisu ay taagan tahay haddana mar labaad buu dee ka qeyb gelaya qolada saddexaad waa almualafa almualafatu quluubuhum waa kuwa la soo dhoweynayo waxaa soo gelaya mid gaala oo islaamnimadiisa la rajaynayo sekadii waa la siinayaa suu islaamo safwaan ibnu umaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam khanaa-imtii iyo xoolihii xunayn lagaga qabsaday gaalada xoolo badan buu ka siiyey isagoo mushrikada waxaa soo gelaya kuwa quluubtooda lasoo dumayo lasoo dhoweynayo muslim daciifu liimaan ah ama islaamnimada ku cusub oo laga baqaayo haddii waxba la siin waayo inuu diintada ka baxo oo uu fitnoobo markaasna waa la siinayaa si uu qalbigiisu waxa weeyaan uu sugmo rag badanoo ka mida odayaashii qureysheed oo islaamo islaamnimada ku cusbaa ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam xoolo siiyey arrintaasina quluubtooda wax badan bay ka bedeshay inii la ucti arajula wagayru axabu ilaya minhu khashyata an yakubahu allahu fi nnaar min baan siiyaa buu yihi midaan ka tego waxba aanan siino aan qadiyo aan ka jecelahay laakiin waxaan u siiye waxaan ka baqana inuu fitnoobo ilaahay wejiga naarta ugu tuuro kuwa saasoo kale la rajaynayo kuwa iyaga la midka ahi inay ku daydaan oo iyaguna ay soo islaamaan baa la siinaya kuwii markaa sekada dadka diidaya ka soo qaadayey amaba dadku qaarkood sekada ay bixinayaan iyagoo kuwaasi ka baqanaya iyagana waa la siinaya mualafada ayay ka mid yihiin wa fi riqaabi addoomi baa lagu bixinaya fii faki riqaab waa addoonkii mukaatabka ah ee sayidkiisa kula heshiiyo inuu isfurto oo maal uu bixiyo yacnaa sekadii waxbaa laga siinaya oo waa laga caawinaya waatuuhu min maali illahi aladii aataakum buri ilaahi subxana wa tacaala ghaarimiintuna waa dadka gashiyooday dadka gashiga ama deynta lagu leeyana waa laba nooc qof dantiisa u gashiyoobay kaasi waxa sekada wax laga siinayaa hadduu yahay faqiir ama miskiin iyo mid u gashiyoobay dan guud tusaaleaan dad heshiisiinayo inuu xoolo ku bixiyey oo deyn uu gala kaana sekada waxbaa laga siinaya hadduu deyn u qaniba ha noqdee sababta loo siinayna culimmadu waxay ku macneeyeen waxaa la dhiiri gelinayaa alislaax bayna annaas heshiisiinta dadka iyo qofki inuu maalkiisa u huro haddii kale cid waxba ku bixin mayso nin walba wuxuu maxaa xoolaa igaga bixinaya laakiin haddii la dhaha sakadeedaad wax ku yeelanaysaa haddaad heshiisiinta dadka maal aad ku bixiso waa dhiiramayaan dadka fii sabiili illahina haddii la ilaaqo sidaasun loo sheego iyadoo wax waxba aan la raacin macno kaloo looga jeeda aan la raacin waa mujaahidiinta ama waa jihaadka oo hubkii iyo gaadiidkii iyo gusaadii raggii duulayey intii waa soo gelayaan laakiin ragga mujaahidiinta sekada wax laga siinayaa waa aladiina laa xaqa lahum fi diiwaan waa kuwa aan ahayn ciidamo rasmi oo mushahar qaata fuqahaduna mutatawiciin bay ku tilmaamaan laakiin haddii ay yihiin ciidamo rasmiya oo diiwaan gashan oo mushahar qaata inuu gusaad ama niman gaalo ku duulayo jihaadiyo yihiin oo qura seke lagu siin maayo culimada qaarna fii sabiili illaahi waxay soo geliyaan xajka waxay idhaahdaan qofka doonayo inuu xajiyo wuxuu ku xajiyana aan haynin sekada waa laga siin karaa xoolo uu ku xajiyo ee rasuulkaa tilmaamay xajku inuu yahay fii sabiili illah ama inaka low axdadtaha calayhi kaana fii sabiili illah ibnu cumarna radia allahu canhu waxaa la weydiiyey gabadh soddon dirham dardaarantay oo tii fii sabiili illaahi ha lagu bixiyo xaj ma lagu bixin karaa markaasaa wuxuu yihi cabdillaahi ibni cumar ama inahu fii sabiili illah xajku fii sabiili illaahiba ayuu ka mid yahay ibnu sabiilkuna waa qofka socdaalka ah oo ina wado waddadu ma dhaline laakiin waddada wuxuu u dul joogaa ama u ag joogaa u laazimaa qofku intuu socdaalka yahay sida qofku ciddii dhashay uu la joogo markaasaa la yihi ibnu sabiil ibnu sabiilkuna waa laba mid waxa weeyaan markiisa horeba faqiira ama miskiin oo sifaad kale oo sekada uu ku qaato leh iyo mid xoolo leh laakiin saahibkii baa ka gado waa munqaic xoolihiisina waa ka fog yihiinoo meeluu ka gaadhaa ma jirto marka qaniba ha ahaado xoolo meel ha uga yaalin mar haddii imika saahiba ay ka goday oo xoolihiisa ay ka maqan yihin waxbaanay u tarahayn isna waa la siinaya sidee baaqole ayaa la siinayaa sekada ilaahay subxaana wa tacaala aayaddaasi uu ku tilmaamay cid aan ahayn marka waxba laga siin maayo السؤال الأخير سؤال شهودا بيساء كتاب الزكاة عن زكاة الفطر وسؤال قصار سن زكاة الفطر ده مركوا صدقة وتجري بالفطر من رمضان وصدقة يبن واتي بيساء مركز صوم كي بشهر رمضان لغا أفره وانا زكاة الأبدان سكدا هوري وحا لغا بحيني حولها لكن زكاة الفطر ده وحا لغا بحيني إياه qofka bani aadamka badankiisa ama jirkiisa ayaa laga bixinayaa xikmadda markaa ku jirtaana waxay tahay waa laba oo mid waxay tahay qofkii soomay ayaa nuqsaantii soomka ka gashay sekadaasi ay kabaysaa isla markaa wixii khalad iyo dembi ka dhacayna waa ka daahirinaysaa waa tuhratun lisaa'im dadka masaakiinta ee baahanna maalintaa ciidda si ay walaalooda muslimiinta farxadda ugala qayb qaataan ayaa iyagana la siinayaa zakada tucmatu lilmasaakiin wuxu uhi zakaat lfitri sakaat lfitridu fardun waajib weeye calaa kulli muslimin muslim kasta waajib ku ah muslimkaasi ha weynaado ha yaraado rag ha noqdo dumar ha noqdo addoon ha noqdo ama qof xora ha noqdo mar hadduu qof yahay dhashay walow markaaba ha dhashay oo muslimna ah zakadan waa ku waajibaysa ibnu cumar wuxu uhi farada rasuulu اllahi sadaqaةa alfiطri calى اdakari wاlأnhى wاlxuri wاlcabdi saacan min tamrin aw saacan min shaciirin waan tu-addaa qabla salaati اlciid waxaana amray rasuulku in la bixiyo salaada ciidda ka hor min burin iyadaa mid lagu bixinaayo bur waa qamadinka أو شعير أما هاد أو تمر أما تمر أو زبيب أما سبيب أو حليب أما عانه عانها سوى مجفف كل قلتية عانه صب فإن لم يتيسر هدان سبيبان هذا كاسي وقفك قوة حديثك لغش هذا آنو هينين ama habaha yeede waktigaa uu joogo iyo meeshaa uu joogo aan laba isticmaalinba famin haalibi quuti ahli lbaladi beledka dadka degan waxaa quud u ah inta badan ayaa lagu bixinaya waxaa inta badan ay quutaan quud ahaan ay u isticmaalaan ووkتiha وktigeeduna waa qabla صaلاaة الciidi saلaada ciidda ka hor waa in la bixiyo markaasay زakaaةulfiطri noqonaysa haddii kale waa sadqad sadqadaha ka mid un bay noqonaysa faman adaaha qabla الصaلاaةi fahiy زakaaة maqbula وman adaaha baعda الصaلاaةi fahiya صadqaة min الصadqaaت waxaanay sakadani waajibaysaa marka laga afuro soomkii ramadaan waa goormana marka laga afuro culimada qaarkood waxay dhaha maalinta ramadaan u dambaysa gobolkeedu markuu dhaco weyi qaarna waxay leeyihin maya awalba habeen lama soomi jirine waa maalinta ciidda marka waageedu uu bariyo ayay waajibaysaa axkaam masaladaa ku xidhanina waa jirtaa oo qofkii tusaale ahaan dhashay marka ay waajibtay ka hor sakadii waa laga bixinayaa qofkii markii ay waajibtay noolaana waa laga bixinayaa laakiin qofkii dhintay intaana waajibinba sakadaa laga bixin maayo gabadhii ninkii ninkuu guursaday intaanay sakadii waajibin oo iyadoo xaaskiisa sakadii ay waajibtay dee isagaa ka bixinaya laakiin intii ay waajibtay kadib haddii ay xaaskiisa noqoto isaga laguma laha axkaamtaas ayaa ka dhalansa masalada wamasrifuhaa meesha lagu bixinayana ka zakaati o kamasri ka masrafi zakaati waa zakada meesha lagu bixinayo kale culimada badankoodu waa sidaasay ku tegeen oo aayadda qur-aanka ilaa i inama sadaqaati bay soo gelaysa iyada lafteedu waa sadaqe oo waa kaala ibni cumar farada rasuulu llaahi sadaqata alfitr qowl kale ayaa jira culimada qaarkood waxay yidhaahdeen maye sakadan xaajo iyo baahi awgeed unbaa qofka loo siin karaa marka waxa iskale unbay yidhahdeen fuqarada iyo masaakiinta waxaanay deliishadeen xadiidka ibnu cabbaas ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi tucmatu lilmasaakiin iyadoo markaa quud u ah dadka masaakiinta ah miskiin haddii la sheego keligii la sheego faqiirku waa soo hoosgelaya haddii faqiir gooni loo sheegona miskiinki waa soo hoosgelaya laakiin marka meel lagu wada sheego sida aayadoo kale ayay ayay kala duwanaanayaan waxay markaa ku kala duwan yihiina waynu sheegay qowlkaas waxa weeyaan imaamu maalik baa doortay kadaalika sheikh lislaam ibnu taymiya raximahullah iyo culimo kalaba isagaanaad moodaa inuu daliilo xoog badan yihi fuqarada iyo masaakiinta un la siinayo zakaat lfitr halka waxay noogu dhamaaday kitaabu azakaa waxaa markaa halkan inooga bilaabmaya kitaabkii afraad waa kitaabu siyaam aadaatana kitaabu siyaam kitaabu bayaani axkaami siyaam soomka axkaamtiisa caddaynteeda kitaabkii ka hadlayey wey su-aasha afartanaad wuxu uhi sheekhu carif waxaad qeexdaa lana annaga waxaad noo qeexdaa noo sumadaa asiyaama soomka asiyaamu inu soomka lugatan luqa ahaan alimsaaku weeye waa shay in laga istaago shaygu ama socod ha noqdo ama cunto ha noqdo ama hadal ha noqday qof kastoo arrin ka istaagada lasaama waa ka soomay arrinkaa waa ka ilaahay nooga sheegay maryam umu nabiy llaahi ciisa inay tidhi inii nadartu liraxmaani sawma allah raxmaanka waxaan u nadiray soom soomkaasna kii cibaadada ahaada maya oo waxaa luq ahaan soom loo yidhaahdo aayaddaana caddaysayoo falan ukalima alyawma insiya markaa soom baan nadiray macnuu waxa aamus baan nadiray oo maanta insi la hadli maayo shaacirkii carbeede naadiqa la odhan jirayna waa kii laa khayru saa'imatun wa khayrun hayru saa'ima fardo sooman iyo fardo aan soomanayn taxta alcajaabi wa ukraa tacluqu lmudna fardi markaa maxay ka sooman yihiin socod macanaa socodkiiay ka istaageen soomka la sheegaya waa ka kuwaan soomaniyo macnaa waa erdayaa weeye oo boorka iyo siigada isqabatay dhexdooday calaalinayaan xakamaha istilaaxan orebixiin ahaana culimmadu waxay soom u yaqaaniin alimsaaku in laga istaago can ilmuftiraati waxyaabaha soomka buriyee la sheegi doono min tuluucilfajri laga bilaabo markuu waagu bariyo ilaa guruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda ilaa laga gaadho tacabudan ay liajli tacabudi cibaadaysi awgi iyadoo arrintaa loo samaynayo waadii qofku maalintii oo dhan aan waxna cunin waxna cabin wixii soomka jebin jiro o dhan uu iska ilaaliyo oo arrintaasi caado in ay ka tahay oo dee hadduu doono uu doonayo inuu ku caafimaado uun dee kaasi soom sharciga noqon maayo wuxuu soom noqonayaa markuu arrintaa u sameeyo tacabudan cibaadaysi biniyati tacabud isagoo niyeysan uu ilaahay ku caabudo famaawa waa maxay xukmu siyaami soomka xukumkiisu huwa soomku axadu arkaani lislaami islaamka arkaantiisa mid ka mida weeye wa siyaamuhu buu yidhi macanaa soomkiibaa la soomaya waxaa ka fiicnayd inuu yidhaahdo wa xukmuhuna waa fardu cayni waa fardu cayn waa faral fardulcayna weliba calaa kulli muslim muslim kastuu fardulcayn ku yaho si gooniya looga rabaa gaalkiibaa meesha ka baxayo dee soom lama odhanayo waayo lagama aqbalayo illahu islaamo muslimkaasi oo baaliqin qaangaara ciddii aan qaangaadhi markaa soom kuma waajibin laakiin caruurta yaryar soomka waa lagu tababaraya sida salaadaba loogu tababarayo yowmu caashuuraa saxaabadu waa soomi jireen caruurtooda yaryarna waa soomsiin jireen kunaa nasuumu yowma caashuuraa wa nusawimu fiihi sibyaanana waa liltadriib watamriin si ay ula qabsadaan cibaadadaas caaqilu muslimkaasoo miyir qabo qofkii waala soom kuma waajibin kamana ansaxayo oo qaadilin soomka awooda qofkii aan soomka awoodan gadow awgii ama xanuun awgii isagana soomku markaa ku waajibi maayo oo muqiimin nebi oo aan musaafir ahayn qofkii socdaalka ahaana soomku intaa uu socdaalka iyo waajib kuma aha waxa inuu ku daro khaalin min almawaanici oo ka maran waxyaabaha soomka u diidaya oo gabadhii haddii ay xayd leedahay ama ay nifaas leedahay dee soom markaa ku waajibi maayo bal soomku xaaraan baabuu ka yahay xaaladaas qaala tacaala ilaahay wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiintahay kutiba waa la faral yeelay calaykum idinka waa laydinku faral yeelay asiyaamu soomka kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sidaa kuwii idinka horreeya loogu faral yeelay idinka idinkuma gaaraan alaayaat kutubana waxay ka mid tahay min siyaqi alwujuub si hadalka loo adeegsado marka wax la waajibinayo fi sharc markaa soomku inuu waajib yahay oo dadkaa la sheegay waajib ku yahayna waa mid la isku waafaqsan yahay mataa yardow goormuu bilaabmayaa siyaamu soomku mataa yantahi goormuuse dhammaanaya yebda waa bilaabmayaa siyaamu soomku wuxuu ku bilaabmayaa biru'yati hilaali ramadaana ramadaan bisheeda aragtida la arkuu ku bilaabmaya mar haddii bishii la arko oo qof muslima oo keligii oo cadli u arko خلاص صومك يا بلامية أو إكمال عدة شعبان أو بإكمال عدة شعبان أما الشعبان تريه لما يسترك لما يستر هذا بلامية صدق في شعبان هذا لما هذا ولا الصوم يا بلبا يا الأركن إلا بالقوم يصدر يمثل في الإسلام وينتهي ضمان يا برية هلال شوالع shawaal bisheeda aragtida la arkaadu sooma ku dhammaanaya aw tamaami ramadaana aw bitamaami ramadaana ama ramadaan dhammaystirankeeduu ku dhammaanaya haddii soddonkii ramadaan dhammaadaanna walow bishii shawaal yaa la arkin bee soomkii waa dhammaaday soomkii faralka ahaa wa bishahaadati cadlin buu ku sugnaanayaa qof cadliya maradii fii awali xagga bilowgiisa marka la eego oo hal qof oo cadliga haddii u arko yacnaa soomkii waa sugnaanaya waayo cabdillaahi bni cumar wuxuuri radi allahu canhu tara'a annaasu alhilaala faakbartu nabiya calayhi الsalaatu wasalaam inii ra'aytuhu fasaama waamara bisiyaami rawahu abu daauud dadkii baa sheegaaliyo inay bishii arkaan isku dayey dabeetana anaa arkay oo rasuulkan calayhi الsalaatu wasalaam u sheegay markaasuu rasuulku soomay aragtidaa ibnu cumaro qura ayuu ku soomay dadkiina wuxuu amray inay soomaan cadli marka la leeyahayna cadliga waxaa looga jeedaa alcadlu huwa aradiyu suu yihi imaamu shaafici raximah اllah saajiruu ku sheegay kitaabkiisa a xikaayaatu shaafici waa qof yanaa diintiisa iyo dhaqankiisu dadka ay raalli geliso oo ay dhaxashiiso dadku inay ku kalsoonaadaan ila qof macsuumi ma jireen oo ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamay shaahidka la aqbalaya inuu noqdo mid radi oo dadku raalli ka yihiin oo ay maradiisa ku kalsoonaan karaan fain lam yakuna rajulaani farajulu waimra'ataani miman tardawna min ashuhadaa buri ilaahi subxana watacaala in la dhadaa kaan kabaairta samayn dembiyada yaryarna aan joogtayn sax maaha tacriifkaas waana tacriif lilmutakalimiin kutubta in badan oo ka midana kaas ayaa ku qoran waay wacadleyni ay bishahaadati cadleyni laba qof oo cuduula maragoodu ku sugnayaa fii aakhirihi xaggiisa dambe calaa ru'yati lhilaali bisha aragtideeda ay ka markhaati furaan oo xagga dambe qof kura lama aqbalayo waayo xagga hore dadka wax ku dedejiye ayaan jirin inay yidhaahdaan bishii baanu aragnay oo de waa takliif waxaa laga yaabaa dadka in badan naftooda inay karaayeysanayso laakiin xagga hore dadka xagga dambe wax dedejiyaa jiro oo inay ciid noqoto dadku waa iska jecelyihin walihaada waa laba markhaati baa loo xidhay taas ma hiya waa maxay shuruuط siyaami soomka shuruudiis marka xisaab waxa la hahna soomku kuma sugnaado suumuu liru'yatihi waaftiruu liru'yatihi fain guma calaykum faakmiluu ciddaةa shacbaana ثalaaثiina lirasuul calayh الsalaatu wasalaa bisha markay aragtaan sooma bisha ramadaan ta shawaal markay aragtaanna afura oo ciida haddii bishii idinka qarsoontana ood arki weydaanna yacanaa markay sagaal iyo labaatan dhammaadaan haddaad bishii arki weydaan shacbaan soddonkeeda dhammaystira soddonka shacbaan markaad dhammaystaan markaa soomkii bilaaba wax xisaab laodhaa ma sheegin rasuulku calayh isalaatu wasalam waana shay muxdat oo lala soo dariyey oo dadkii wanaagsanaa ka dambeeyey in xisaab loo cuskado soomka maa iyo waa maxay shuruudu siyaami soomka shuruuddiisu waa maxay wuxuu yihi shuruuط siyaam waa badan tahay waxaa kowka alislaam islaamnimo oo qofkii gaalka ahaa soon la odhan maayo hadduu soomana soomi ka ansixi maayo oo waxaa ka maqan shardigii lagaga aqbali lahaa oo ah islaamnimada ilaahayna muslimiintuu soomka kala hamuuriya ayu aladiina aaminuu kutiba calaykum asiyaam shardiga labaadna waa alcaqli waa miyirqad oo qofkii waa laa soonkii kuma waajibayo haddii uu soomana kama ansaxayo ahaalisuna waa alqudratu oo qofku waa inuu soomka awood u leeyahay haddaanu qofku soomka waxa weyaan awood u lahayn soomku kuma waajibayo ilaahila subxaana watacaala yihi laa yukalif illaahu nafsa ilaa wuscaha fattaqu llaha ma istatactum dadka aan markaa soomi karina waa qaybo kuwo aanu awood u soo kordhayo wax kasii dhaca mooyaane sida dadkii gaboobay laakiin aan asaasaqiinee miyirkoodu joogay kuwa awood usoo kordhi mayso walihaada soom kuma waajibo laakiin soomka bedelkiisa ku waajibayo fidye ah maalin wala ay afuraan miskiin bay markaa mid raashina siinayaan midkuna waa lix boqol oo garaam waa miskiilo iyo toban garaam wey nooca labaadna waa dadka qaba xanuuno aan sida loo bartay inta badan aan laga bogsan kaana la rajayn maayo inuu ka soo reeyo inuu ka sii daro mooyaane isaga laftiisuna fidyadaas ayuunbuu bixinaya nooca kale dadka aan markaa soomka awoodini waa dad markaa ma awoodaan laakiin waxaa la rajaynayaa inuu ay soo marta fursaday ku soomi karaan waa sida qofkii xanuunsanayey xanuun markaa haddii uu la soomo sii kor dhiba dhibaata ay soo gaadhayso ama siiba siyaadayo ama bogsashadii ay dib u dhacayso kaasi isagu markaa waa afuraya laakiin maadaama bogsasho loo rajeynayo markuu bogsado ayuu soomkii qallaynaya waman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddat min ayaamin ukhar shardiga afraad waa alimsaaku waa in laga istaago can ilmuftiraati waxyaabaha qofka afuriyo soomka jabiya fi lwaqti اlmuxadadi waktiga la xadiday ilaahay subxaana watacaala wuxu uhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyad min alkhayط اlaswadi min alfajr uma atimuu siyaama ilى اlleyl habeenkii oo dhan cuna oo cabba ilaa waagu uu baryayo maalinta cadaankeeda iftiinkeeda iyo madowga habeenku ay idiin kala baxayaan si fiican ad u hubsanaysaan waagu inuu baryo haddaad ka shakido waagu inuu baryey maadaama ay habeen ahayd waxa asala inaad habeen ku jirto waad iska cunaysaa ilaa ay ku cadaanaysa inuu baryey haddii aad ka shakido inay qoraxdu dhacdayna aad furi maysid ilaa aada ogaanayso inay dhacday waayo inay maalintu joogto oo weli ay baaqi tahay baa asala maadaama maalin lagu jiray waay marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi uma atimu siyaama ila leyl deetana markuu waagu saa idinku caddaado soomka dhammaystira ilaa habeenka aad ku gaadhaysaan waxyaabii lagu yihi ka sooma dee ka soomanaada marka wuxuu isku dhex daray sheekh kitaabka qoray shuruudii soomka iyo arkaantiisii uu isdhex dhigay oo alimsaaku can ilmuftiraat fi lwaqti lmuxadad waa arrin markaa rukun u ah soomka soomku sidiisuba laba rukun u leeyahy waa niyada qofku inuu niyeysto kaan waagu bari inuu beri soomay waa in niyeysto oo qalbiga uu ka go-aansado arrinta labaadna waa wixii soomka dunina inuu iska ilaaliyo min طuluuci اlfajri ilaa guruuri shams waaga berigiisa laga bilaabo ilaa qoraxda dhicitaankeeda laga gaadhayo labadaa tiil buu leeyahy waxa kalena waa shuruud shardiga shanaad wuxuui waa tabiitu niya waa niyo in la go-aansado lagu bariyo min alleyl niyadaas iyadoo a mid habeenkii manaa xaggiisa ka habeenkii dhexdiisa mid dhacdayoo inta habeenka uu joogo qofku uu niyeystay ama bilowgii habeenka ha noqoto ama habeenka dhexdiisa ama xagga u dambaysaba yanaa waaga berigiisa ka hor waa inu niyadaa la yimaado waayo soomku waa cibaado cibaadada niyo la-aan ansixi mayso shardiga lixaad waa cadamu lxayli والنفاas نifaas iyo xayd la-aantood weyi gabadha haddii ay xayd leedahay ama nifaas leedahay soomkii markaa ku waajibi maayo oo rasuulku markuu ka warramayo nuqsaanta dumarka ku jirta xagga diinta kaga jirtaa wuxu uhi laysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum rawa bukhaari wa muslim gabadhu miyaanay ahayn tamarka ay xaydo aan tukanahayn soomahayn waa nuqsaan diinteedii ku jirta ila ninka intaa iyadu ay salaad leedahay soom laadahay inta ay salaad leedahay ee ay soom laadahay isagu waa salaadaya waa soomaya marka waa nuqsaan diinteedii ku jirta xagga caqligana nuqsaanta kaga jirta waxaa lagu muujiyey in maragooda laga dhigay mid kala bar ka ah maragga ninka farajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa waxyaabaha qaarkoodna looga dumarku markhaatiga kama noqonayaan laakiin waxaa waajib ku ah soomka inay qalleeyaan sida uu sheegi doono sheekhu markay daahirgaroobaan ee bisha ramadaana ay dhammaato laakiin salaada qallayn maayaan kunaa nu'maru biqadaa'i asiyaam walaa nu'maru biqadaa'i salaa bay tihi caaisha waana min raxmat illah oo toddoba cisho salaadood waa culays bay ku noqday waa ku badan lahay laakiin soomku isagoo wax sanadkii hal mar soo marayay famaa waa maxay mustaxabaatu siyaami soomka waxyaabaha loo suneeyey waa taakhiiru suxuuri suxuurashada in dib loo dhigo asuxuur marka siinka la godo waa suxuurashadii hadii la kordhigana waa asaxuura wixii lagu suxuuranayy iyo wa tacdiilulisfaari iyo afurka afuritaanka in la dedejiyo bacda guruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda kadib mubaasharatan isla markiiba oo in markaa suxuur la suxuurtaa horta waa sunayaasha soom bay ka mid tahay tasaxaru fa ina fi suxuuri baraka lirasuul suxuurta suxuurashada baraka ku jirta baraka adduunye mid diineedba waa ku jirta waktigaas waa wakti qiimo badan oo qofkii kacay ilaahay baryo ilaahay u ka aqbalay salaadii subax saas oo kale qofku waa hadduu suxuurtiisa dib u dhigo jamcu la soo tukanaya awood iyo tamarna suxuurtu waa u yeelaysaayo maalinta uu soomayay cibaadaadku ugu quweysanaya ugu xoogeysanaya barakadeeda kuwaas ayaa ka mid culimadu waxay isku waafaqtay inaanu waajib ahayn ee ay sunno tahay in markaa suxuurta dib loo dhigaayaana sunna rasuulku dib buu u dhigi jiray zayd bnu arqam wuxuu rasuulkana la suxuuramayo kadibna salaadii subaxbuu u kacayba markaasa waxaa lagu yidhi kan kaana baynahuma suxuurta rasuulka iyo salaada subax inteeda udhaxaysa qaala baynahuma qadru khamsiina aaya konton aayadood inta la akriyo qadar lagu akrin karo ayaa u dhaxeeyey ka saasuu rasuulku dib ugu dhigay waana isku mid ramadaan tobanka hore iyo tobanka dambe iyo tobanka dhexe mar walba waxa afdal oo sunnaha suxuurta in dib loo dhigo waktigaa dambe lala sugo saasaana waxtar ku yeelanaysa tobanka habeenimo cashayso aad tiraa suxuur u niyooto maxay maalintu kuu tari waxba kuu tari mayso afur kalena la dedejiyaa iyaduna waa sunne oo rasuulku wuxuu laa yazaalu naasu bikhayri maa cadda lilfitr dadku khayr kama suuleen intay afurka dedejiyaan dedejintana maaha iyada qoraxdu soo jeeda in la afuree mar allaala markay dhacdaba waa in la afuro oon lala sugin intaa xiddigu ay muuqanayaan walaa tazaalu ummatii bikhayrin maa lam tantadir bifitriha nujuum min rasuul ummaddaydu khayr kama suulaysa intaanay afurka la sugin xidigaha muuqashadooda waana jirtaa dad baa jira ilaa xidiguha ay samada isqabtaan aan afurin yaman baanu ku aragnay shiicada geydiyada ma afurayaan ilaa samada xidiguha ay isqabtaan ay wada muuqdaan khayr la-aan baanu taasi ka turjumayso xadiidkaasi uu tilmaamayo arrinka labaal star waa in lagu afuro cala ruabi rutab waa timirta weli dheecaankeedii inan timiroorin weli aan adkaan aw tamri ama timir lagu afuro haddii la waayona biyaa lagu afuraya markiiba tamartii bay soo celinaysaa xagga dheershiidkana waa u fududahay raashinka culusi qofka waa dhibaya rasuulku ruqan buu ku afuri jiray hadduu waayona timir hadduu waayona xasa xasawaatan min maa waxoogay kabooyin biyaabuu cabbi jiray sunaha saddexaad waa alistaar waa in la farabadiyo min tilaawati اqur'aani qur-aanka akrintiisa oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam jibriil baada la subcin jiray kaana adyadu kaana adyada maa yakun fii ramadaana xiina yalqaahu jibriil fayudaarisu اlqur'aan waana shahr اqur'aan baa bishaa lagu tilmaama shahr ramadaan aladi unzila fiihi اqur'aan huda linnaasi wabayinaati min اlhuda sunaha afraad waa aliktaar waa farabadinta la farabadiyo min asadaqati sadaqada sadaqadaysa wax la sadaqadaysanayo walkhayr iyo khayrka kaleba rasuulku calayhi الsalaaةu wasalaam markiisa horeba deeqsi waase xadiidka ibn cabaas ku cad kaana abyada maa yakunu fii ramadaana xiina yalqaahu jibriil waxaanu ugu deeqsisanaa ramadaan dhexdeed khayrkana rasuulku khayr oo dhanna waa u degdegi jiray fii ramadaan fala rasuul اllahi abyadu biاlkhayri min ariixi اlmursala dabaysha lasoo diray ee xagga ilaahay laga soo diray ayuu rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ka dheerayn jira oo xagga khayrka uu uga dheerayn jiray marka waayo ramadaan waa fursad weeye qofka inay soo mari doonto ilaahay subxaana watacaala uu ogyahay marka fursaddaas markay taagantahay inu ka faaidayso sunaha shanaad waa alifkaar waa farabadinta la farabadiyo min adducaai ducada qofku ramadaan dhexdeeda inu aada u ducaysto lihaada ilaahay subxaana watacaala aayadaha soomka dhexdooda ayuu ku sheegay aayadda ducada dhiiri gelinaysa qaarna way ka horeeyaan qaarna way ka dambeeyaan waidaa saalaka cibaadii canii fainii qariibu ujiibu dacwata daaci idaa dacaa falyuminuu bi walyastajiibu ilaahi subxaana watacaala wuxuu waidaa saalaka cibaadii canii fainii qariibu ujiibu dacwata daaci idaa dacaa yana addoomayga hadday kaa weydiiyeen anaana u jawaabi waa u dhoway kay baryana ducada waan ka aqbalaya laakiin waa inay iimaan iyo istijaaro iyagu la yimaadaan sunaha lixaad waa alictikaaf waa qofku inuu ictikaafo macnihiisuna waa almuqaamu fi lmasjid in masaajidka qofku uu ku nagaado liyatafaraqa lilcibaada suu cibaadada ugu gacan banaanaado qur-aankana waa lagu sheegay walaa tubaashiruuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid meelaa masaajid a in laguma ictikaafi karo masaajidkuna waa noqda masjidu jamaaca masaajid jamaacada lagu tukado waxaana afdala inuu noqdo masaajid jumcaa lagu tukado laakiin waajib maaha sunaha toddobaad waa alqiyaamu waa inuu salaatuleil tukado fii layaali ramadaana ramadaan habeeneeda jamaacatan yana fii jamaacatin oo jamc isagoo jamc ku dhex tukanaya oo man qaama ramadaana iimaana واxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbihi qofka ramadaan salaatuleil isu taaga iimaan awgii iyo ajar dalab awgii dembigiisi horaa loo dhaafa man qaama maca alimaami xataa yansarifa kutiba lahu qiyaamu leyla rawaahu abu daawuud qofka imaamka la tukada ilaa imaamku uu salaada dhammaynayo salaaddii taraawiixdeeda waxaa loo qoraa qof habeenka o dhan salaatuleil u taagnaa sunaha sideed waa ixyaau leylat اlqadr leylat اlqadriga waa inuu cibaado ku nooleeyo habeenkaa ilaahay qur-aanka uu ku sheegay bal qur-aanka baa la soo dejiyey ina anzalnaahu fii leylati mubaaraka ina anzalnaahu fii leylati اlqadr وma adraaka ma laylaة الqadr maxaa ku ogeysay laylaة اqadri waxas man waa adeen weyn weeye macnu waa adeenka malaa'igta u badan oo dhulka yimaadaan cibaadada la sameeyaana ay ka fadli badan tahay alfi shahr kun bilood cibaadada la sameeyo laylaة اlqadri khayru min alfi shahr ka habeenkaana waa in cibaado lagu nooleyo tobanka dambe ka dhex raadiye bu rasuulku calayh الsalaaةu wasalaam weliba habeenada tiradooda ay kala dhiman tahay maada yukrahu maxaa loo karhaa lisaa'ili qofka soomana maxaa ay makruuh noqonaysaa inuu sameeyo waxaa loo karhaa almubaalagatu inuu ku xeel dheeraado fi listinshaaqi sandaarsiga si aanay biyuhu dalqada u gelin rasuulku wuxu uri wabaaliq fi listinshaaq ila an takuuna saa'ima sandaarsiga ku xeel dheerow oo si fiican salka biyaha u geli haddaanad soomanayn arinka labaadna waa alwisaal mikruha alwisaal waa an laa yuftira yowmayn aw ayaama waa in laba maalmoodoo isku xiga ama maalmo dhan aanu afurinba soomki uu isku daba qabto rasuulku calayh الsalaatu wasalaam waa nahiyey markii saxaabada uu ka nahiyey ma can wisaal faqaala ya rasuula inaka tuwaasil rasuulka ila adiga soo dhuba xihiira qaala inii lastu ka haatikum inii abiitu yuطcimnii rabbii وayasqiini idinkoo kale ma ihiin anigu waxaan habeenkii baryaa iyadoo ilaahay uu waraabiyey oo uu quudiyey ilaa waxaa la ogolaaday ilaa waktu saxar ilaa waktiga suxuurta qofku inuu soomkii xidhiidhin karo tusaale ahaan maalintoo dhan wuu soomanaa waa soomanaan karaa ilaa waktiga suxuurta حديث أبي سعيد الخدري لا يدري لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر رواه البخاري الصوم كحديد نبي رسولك لو ما أمد صوم كولا أنا كبدا اسكت دبقى بنينا كيما أردت أسيب ونانا إلا وقت السحور هحديدية لكن لو ما أمد اسكت حديدية مسؤولي رحمة ونبي سينا حريصان يا أوجد أيام رسولك عليه الصلاة والسلام أجد إليه inay soomka xidhiiriyaan arinka saddexaadna waa alixtijaam wey waa istoobista qofkuu istoobo marka xadiid baa ku soo arooray odhanaya aftar alxaajimu wاlmaxjuum kii wax tooba iyo kii la toobayba way afureen xadiidkaasi culimada qaarkood waxay dhahan waa mansuuq sida imaamu shaafici oo kale waxaa ka dambeeyey xadiidka kale tilmaamaya an الnabiy اxtajib wahuwa saa'im rasuulku calayh الsalaatu wasalaam in uu istoobay isagoo sooman isagoo sooman ayuu istoobay xadiidkan odhanaya aftar alxaajib walmaxduumina waa mansuuqna waay waxaa kaloo leeyahy niman gaara buu rasuulu ka hadlay laba ninoo istoogayo arkay markaasuu yihi aftar alxaajib waalmaxduud macnaa waktigii ay afurayeen baa la gaadhay sidaana waa lagu macneeyey marka haddii qofka uu daciifinayo toodmiinku ayay makruuh noqonaysaa inuu istoobo waayo wuxuu yihi صحاaبي وأنا siلهاaبan filayaaye mا نهاna رasuuل اللahi عليه الصلاaةu وaسلاaم عaن الحijاamة في الصوم إلا الإبقاء عalayna ay لأجل الإبقاء عalayna رasuulku عaليه الصلاaةu وaسلاaم anagoo sooman inaan istoobno wax kale nooguma diidine turisuu noo turayo noo naxariisanayo awgeed ayumu rasuulku عaليه الصلاaةu وaسلاaم noogu diiday markii lagu dhaha kuntum takrahuuna alxijaamata lisaa'im calaa ahdi rasuuli illah miyaad karihi jirteen istoobista waktigii rasuulka qaala laa ila min ajli dacf in toobniinku qofka uu daciifinayo awgii mooyaane wax kaloo markaanu ku diidi jirnay ma jirin arrinkaasra waa taakhiiru liftaar waa afurka dibidhigistiisa waayo sunadii rasuulka horaan usoo sheegnayo taas khilaafsanta iyo tacjiili suxuuri suxuurta dadejinteeda waa mid sunadii khilaafsan arinka shanaad mubaasharatu zawja oo zawjadiisa inuu mubaashareeyo oo jidhkiisu jidhkeeda taabto niman qofkii baa loo karhaa yaksha alfitna fitno ka baqanaya oo inuu dee soomkiisa jabiyo halka hore uusii dhaafo ka baqanaya walihaada baa caaisha radi allahu canha ay tiri رسuلك عليه الصلاaة وaسلاaم كاn رasuل لh يqبل وهو sائم تqبيla dhnkku samayn jiray isagoo sooman وأyكم يملك إrdه كmا kاna رasuل اللh يملك إrdه نعم laakiin kii noodaa naftiisa u hanan kara sidii rasuulku naftiisa u hanan jiray haddii irbahu la dhamcana cidwahu wey xidhintiisa iradahu haddii la idhaahdo aradahu baan u jeeda bifatxi alhamzati wاraa macna alxaaja wey ee xaajatahu aradahu ee xaajatahu arinka lixaad waa qowlu zuur waa inuu qofku ku hadloo hadal baatila beentii iyo xantii wixii waa soo gelaya iyo wasaari muxaramaat waxyaabii kale xaaraan taha wixii marka horeba xaaraan ahaa marka qofku uu sooman yahayna xaaraamnimadiisu waa sii adkaanaysa walihaadaba rasuulku ui man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bih falaysa lilahi xaajaة fi an yadaca طacaama washaraab qofkaan ka tegin hadalka baaطilka ah iyo ku dhaqankiisa ilaahay baahina qabo inuu ka tago raashinkiisa iyo sharaabkiisa marka macnuhu waa maxay soomku qalfoofun maaha iyo muuqaal guud oo la iska daynayo wixii la cuni wixii la cabi ruux u leey oo sawm ruux baaba qofka ruuxdiisu inay soomto maa inu jirkiisu u soomee oo ay ka soomto wixii laga xaaraantinayey qowlu sumtu waan soomay ramadaana kullahu dhammaantii aw qumtuhu ama salaatuleyl baan u kacay kullahu rasuulku wuxuu laa yaquulana axadukum inii sumtu ramadaana kulah waqumtu kulah rawa abu daud midkii waana odhanin ramadaan o dhan waa soomay ramadaan oo dhanna salaatuleyl baan tukaday maxaa arrintaa loo diiday waxay sabab qofka ugu noqon kartaa riyaa istusnimo ama icjaa binafsi inuu naftiisa la dhacsanya raalli uu ka noqday waxaana dhici karta qofku inuu iska xisaabsanayo waxaan u xisaabsanayn ramadaan oo dhan u afxidhnaa laakiin xaqiiqatan in aanu soomin ayaa dhici karta rida saa'imin laysa lahu min asiyaami ila albic walcaqs farabadanaa mid soomayoo soomkii aan wax kale ka helin gaajiyo araad mooyaane waruba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi ila atacabu wasahal farabadanaa mid soomoo soomkii mid salaatuleyl u taagna habeenkii oo dhan ama in badanoo ka mida oo daal iyo soo jeedna yaana wax kale aan ka dhiifin marka ha iska xisaabsanin ilaahayba og in la aqbaliyo in kale oo iska odhan rabadaan o dhan waan soomay yaani rabadaan dhan salaatuleyn baan u taagna ma ladi waa maxay shayga yustaxabu loo suneeyey limusaafiri qofka socdaalka asom ma soomka ama alfitr mise afuritaanka wuxuu arasuulu rasuulku sal اllahu alيه wasalam saama waa soomay fi safari safarka dhexdiisa wa aftara waana afuray faman qofka kaana u ahaado ladeya agtiisa quwatu awood oo wasaama sooma laa ba'sa dhib ma leh waa iska soomi karaa waman tabarara qofka ku dhibnibanaya min asiyaami wa bisiyaami soomka wajib caleyh waxa waajib ku aha alfiqri inu afuro liqowlihi salى اllahu عalيه wasalam ay liأjli qowlihi wili rasuulku laysa min albiri ka mid maha khayrka asiyaamu soomka fi safari safarka dhexdiisa la soomo mutafaqun caleyh can jaabir marka qofka socdaalka ahi inuu afuraa waa rukso wey ilaahayna wuxuu jecel yahay ruksooyinkiisa in la qaato siduu u jecel yahaa in amaradiisa la fuliyo marka sida afdalka ahi waa inuu afuro haddii markaa soomku aanu wax dhiba u geysanayno awoodu u leeyahay hadhow qalluhu inuu ku adkaado uu ka baqdo qalluhu inuu ku adkaado hadhowna uu ka baqdo mooyaane qofka soomku uu ka daciifinayo cibaadaad ka fadli badan sidii u habboonayd aanu u gudan karin cibaadaadka inuu soomo makruuray noqonaysa oo tusaale ahaan jihaad buu ku jiraayo haddii uu soomo dagaalkii waa geli karaa laakiin sidii wacdarihii laga rabo ma geysan karo kamaalu jihaad lama iman karo makruuh buu noqonaya waayo cibaadadisoodada hadday kaa mashquuliso cibaado ka fadli badan makruuh bay noqonaysa cibaado ka fadli badan kamaalkeeda iyo dhamaystirankeeda haddii soomku qofka uu daciifinayo oo mashaqo iyo dhibaato aan la qaadi karin ay ka soo gaadhaysana soomkaasi xaaraan baabuu ka yihi naftaada inaad dhibto laguma ogola xadiidkana munaasabadaasuu ku yimi oo ma aha soom kastoo safar dhexdii la soomaa khayr ma aha ajar laga heli maayo maaha waa soom gaara waa soomka waa soomkii ninka uu rasuulku ka hadlayoo kale iyo ciddii shabaahda oo ra'aa nabiyu calayhi salaatu wasalaam zixaaman warajula qad dullila calayh rasuulku wuxuu arkay meel lagu buuxsano lagu ururayo iyo nin meel loo hadheeyey markaas urti ma haada ma haada oo maxaa wax maxaa dhacay qaaluu saa'im ugmiya calayh waa nin soomano miyir door soomay yanaa dhibkaasi ayuu soomku gaadhsiiyey heerkaana waa la gaadhi markaasuu rasuulku yihi laysa min albiri asiyaamu fi safar waa soomka noocaas ee qofka heerkaa gaadhsiinaya ayaan khayr ahayn ma hiya waa maxay mubdilaatu siyaami soomka waxyaabaha buriyaa waxyaabaha buriya waxaa kow ka alaklu cunistii iyo washurbu cabistii camdan ogaan qofku wuxuu cuna u cabo o ilahay wuxu uhi uma atimu siyaama ila leyl marka waagi baryo laga bilaabo ilaa habeen soo geliya qoraxdu dhacayso soomka dhammaystira macnaa soomanaadoo ka soomanaada cunisti iyo cabisti iyo waxyaabaha kale lamida yadacu طacaama washaraaba washaawata min ajli buri ilahay waruu ka warramaya ajarka qofka sooma raashinkiisi iyo sharaabkiisi iyo wuxuu naftiisu jeclayba daraaddii buu uga tegaya marka haddaanu ka tegin dee ma soomano wey camdan markuu leeyahna waxaa meesha ka baxaya kii ilow awgii waxu cunaa ama u cabay oo qofku isagoo isilowsan inuu soomay hadduu wax cunaa ama u cabo soomkiisu buri maayo hadduu doonaa iska qabeeyo oo ha quracda hashay idaa nasiya axadukum faakala washariba falyutima sawmahu fainama aطcamahu اllah wasaqaa itafaqu calayh midkiin haddii uu isilaabo inuu soomayo wuxuu cunaa ama uu cabo soomkiisa ha iska sii wato inuu ka jirayo aanu moodin ilaahay baa subxaana wa tacaala quudiyey oo waraabiyey haddiise adigu aad aragto qof soomano wax cunaya ama wax cabayaa dee munkar baad aragta waxaana waajibku waa inaad tidhaahdo jooji waad sooman tahay waayo rasuulku wuxu uhi man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadi ila qof caaqiloo baaliqo oo aan muqiim ahayn oo soom ku waajibay inuu maalinka badan wax cunaa ama wuxuu cabaa waa arrin aan sharciga ku banaanayn rasuulkuna wuxuu yihi munkarka ha la reebo aljimaacu waa galmadii waa burisa habeenkii maa loo geliyo maalintii lama ogola khraajulmaniyi baa burisa soomka mani soo saaristeed yakdatan ay fi lyakdati isagoo soo jeeda uu iska soo saaro oo shaawadisii baanu ka tegin qofkaas ataqallu iska matajintaa buriso camdan xaalo matagaasi ama matagitaankaasi uu yahay mid si ulakaca u dhacay masaladanuu kuma waafaqsani qofku ama ha matago ama ha iska matajiye soomkiisu buri maayo amaa xadiidka odhanaya mن mن darعh الqayل falaa qضاء عalيه وmaن اstقاa falyqض qofka matgu uu soo laliyo qala laguma le ka iska matajiyaana ha qaleeyo waa min kalaami abi hurayra sida صaxiixa hadalkii abi hureyre wey isla marka abi hureyre laftiisa waxaa ka sugnaatay inuu yihi alfiطr mima dakla laa mima kharaja wixii qofka galo jawfkiisa bimacnaa raashime ayaa afurinaya laakiin wax ka soo baxa afurin maayaan cabdillaahi bn mascuud baa isaguna sidaa yidhi marka dhib ma laha oo macnaa soomkii buri maayo laakiin sida axwadkaah qofku waa inuu iska ilaaliyo arrinta shanaad waa ariddatu waa qofkoo diintii ka noqday isagoo sooman soomkiisu waa buraya taana khilaaf kuma jiro arrinta lixaad waa alxayd wanifaas gabadhii haddii ay xaydo ama nifaas uu ku dhaco iyadoo sooman daqiiqadii maalinta u dambeysana arrintaasi ha dhacdee dee soomkii waa buraya arrin toddobaad yulxaqu waxaa la haleeshiinaya lagala xukun dhigayaa bilakli cunistii wa shurbi cabistii alibaru irbadiha almugadiyatu ee qofka nafaqaynaysay iyo wanaxwiha waxyaabaha shabaha oo halkii raashinka mar haddii ay gelayso raashinkii bay la xukun tahay man aftara qofka afuro licudurin cudurdaar awgi cudurdaarkaasi oo sharciyina miduu sharcigu ogol yahay famaa calayhi maxaa lagu leeyahy oo qofku cudurdaar la-aan ma afuri karo haddii cudurdaar awgi u afuro maxaa lagu leeyahy caleyhi waxaa dushiisa alqadaau qalle qaala tacaala facidatun laysa caleyhi dushiisa waxaa cidatu ma aftara intii waa furay tiradeed oo min ayaamin okar maalmo kale iyadoo ka mid a macanaa waa qallaynaya marhum waa kuma aladiina kuwa kuma waa kuwee aladiina kuwa lahum iyagoo u sugnaaday cudru sharcin cudurdaar sharci aw maa hiya ama waa maxay alacdaaru sharciya cudurdaarada sharciga shareecada waa ogoshahay ee qofku marka uu ku sifoobo afuri kuwa ogoli إن شاء الله وحن راعين درسي هذين دنبه وراقيه هل كان صورك دقيا ويدقيا إليه درسي وقتك ودم هذي انت أنا كبلا ريح وكهر